بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون حديثك صدن يسيديدات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم أبو هريرة وحا لغا وري رضي الله عنه وحول النبي عليه الصلاة والسلام وحول ريبي عن بيع الحصاة بيع qururaxa ama dhagaxda yaryarka ah oo la tuuro wa can bayci alqarari iyo beeca qararka iyo khiyaanada ay ku sugantaha nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam baycu lxasaa waa ganacsi ka mid ah ganacsiyadii jaahiliyada oo sharcigu uu xarimay oo ay ku jirto qarar iyo khiyaano waxay samayn jireen qofka markuu rabo shay inuu iibsado dhagax yar ayuu qaadayaa wuxuu ku tuurayaa shaygii uu rabo inuu gato dhagaxaasi marada uu ku dhaco waa ka gadan yahay shaygii uu dhagaxaasi ku dhaco waa ka gadan yahay qofka wuxuu ku qasban yahay inuu lacagtii bixiyo wixii dhagaxa ugu dhacana uu qaato maalan dukaankan waxaa lagu iibiyaa dhar dharka qofku wuxuu u baahan yahay markuu iibsanayo in shayga marka hore loo soo qabto uu iska fiiriyo midabkiisa nooca marada iyo haddii cillo ay leedahay iyo haddii kale sidaasaa asal ah ayagu ma ogola midda sidaasi ma ogola waxay samaynayaan waxay ku tuurayaan quruuraxaa lagu tuurayaa maradaasi ama marada qofka uu rabo quruuraxa hadduu ku dhaco maradaasi maradaasaa qofku dooranaya yacni maradaasuu qaadanaya waxaa ku waajiba inuu maradaa qaato bayculxasaa baa la yidhaahdaa maradii dhagaxaagu ku dhacay markii laguu keeno waxaa dhici karta inaysan ahayn middii aa rabtay waxaa suuragala nooc ahaan inay liidato ama ay cillo leedahay inay meel ka jeexan tahay maradu meel ay ka guban tahay iyo wixii la mid a waxay rabto ha noqotee waa inaad qaadato mar haddii qururaxaya dhagaxa uu kugu dhaco beecaasi bee xaaraama waay khiyaanaana ku jirta wa can bayci alqarar alqarar waa khiyaanada markii laga hadlaayo albuyuucu almuxarama beecyada ama ganacsiga xaaraamta ah ee sharcigu uu diiday cilladaha loo xarimay markaad fiiriso sida qaalibka waxay ku wareegtaa dhowr cillo ima aljahaala wa ima alqarar qaaliban labadaasay ku wareegtaa shaygii inaan la aqoon oo laga jaahilya sharcigu ma ogola qofka wuxuu ka jaahilyaa in laga iibiyo xaaraam wa waxaad iibsanaysa waa inaad taqaan imaa inaad aragtay oo dul taagan tahay wa imaa in lagu heshiiyo wasfi macruufa oo la isla yaqaan oo haba yaraatee wax qarsoodiya uusan ku jirin jahaalo waa in meesha laga saaro arrinta labaada waajib ay tahay markii buyuuca laga hadlaya in meesha laga saaro waa wixii qarar ee khiyaano keenaya waxalla wixii sababaya khiyaano walidaalika buyuucdii jaahiliyada ee sharcigu xarimay markaad u fiiriso inta badan waxaa loo xarimay waa qarar iyo khiyaano wa iyo in laga jaahiliyo wixii la aqoon waxaa ka mid a buyuucda sharcigu xarimay ee jaahiliyadu ay yaqiineen beeca loo yaqaano almunaabada iyo almulaamasa almunaabada waa maro lagu soo tuurayo waxaa leedahay shaygaas maradaasi waxaan rabaa inaan iibsado wuxuu ku leeyahay haddaan marada kuu soo tuuro waa kaa gadantaa wuu soo qabanaya waa kuu soo tuuraya mar hadduu kuu soo tuuro waa ku qasbantaha waxay doonta ha noqoto inaad gadato waa khiyaano waay maxaa yeele waxaan waxay tahay maba ogid qarar iyo khiyaana soo geli kara mulaamasaduna waa la mid oo markaad shayga taabato tidhaahda shaygaan aan rabaa bimujarad aad taabato waa kaa gadan yahay mar haddaad taabato waa kaa gadan yahay buyuucdii jaahiliyada ee sharcigu xarimay waxyaabahaasoo dhan lama ogola sida xadiidkan xadiid ka horreeya nebigu uu yidhi sala allah alay salam labada qof ee wax kala iibsanaya waxaa la rabaa iibsigoodu inuu ku dhisan yahay run iyo caddayn run iyo caddayn inuu ku dhisan yahay wixii marka qarar keenaya ama khiyaano keenaya ama sababi kara in qofkaani lagu khiyaano beeci sidii jahaaladii wixii la mida wuxuu ka jaahil yahay buyuucdaasi waa buyuuc muxarama marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xarimay can bayci alxasaati wa can bayci algharar labadan nebigu waa reebay layidhi fii xadiidi abi hurayra mayse soo hoosgelayaan mase mid walba ay waa ka madax bannaan yahay midka kale wayse soo hoosgelayaan baycu lxasaa wuxuu hoosgelayaa baycu lgharar maxaa yeeley baycu lxasaa waa nooc ka mid ah buyuucda dadka lagu khiyaano oo lagu kadinayo رواه مسلم الحديث التاسع والثلاثون حديث كصدن يسقالات عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما صلحك وجائز ومد بنان مسلمين تدحدو هذا وحي صلح يهشيسينا إلا صلحا إلا صلح حرم حلالا شيء حلال حرمي مويان ow axalla ama xalaaleeyey xaraaman xaraam sulxiga noocaasa ma bannaana waalmuslimuuna muslimiintuna calaa shuruuطihim shuruudooda ayay ku dul sugan yihiin macnaa waa inay oofiyaan wixii lagu heshiiyey ee shuruuda ilaa sharطan xarama xalaalan aw axalla xaraaman ilaa shardi xalaal xarimay ama xaaraam xalaaleeyey mooyaane rawaahu ahlu sunan ila anasaa'iy ahlu sunankii ayaa wariyeen ilaa nasaa'i mooyaane xadiidkan wuxuu nebigu leeyahay sala allahu calay wasalam sulxigu waa bayna almuslimiin waa jaa-is waxaa loola jeedaa waxyaabaha dadka muslimiinta lagu dhexdhexaadinayo markay isqabtaan oo waxyaabaha qaar ay isku qabtaan asalku waxaasi waa inay bannaan yihiin wixii sulxin ah oo dhexdhexaadinoo heshiisiina ilaa sulxi wax xalaala xarimaya ama wax ilaahay xarimay xalaalaynaya mooyaane sulxiga iyo heshiisiintu hadday gaarto wax ilaahay xalaaleeyey in la banneeyo taasi waa dembi aad u weyn waa khatar ama hadduu sulxiga iyo heshiisiintu ay gaarto wax ilaahay xalaaleeyey in dadkii laga xarimo oo loo diido ayadana waa khatar altaxliil waaltaxriim waa xukun ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala cid la wadaagtana aysan jirin walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadib hada xalaal whada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun kuwa ilaahay ku been abuurta ma liibaanaan taxriim iyo taxliil ilaahay baa iska leh adiga waxna ma xarimi kartid waxna ma xalaalayn kartid shay ilaahay xalaaleeyey haddaad tiraahdo waa xaaraam macnaheeda waa musharic baa tahay mid wax sharciyeynaya taa adigu in wax la sharciyeeyana waa wuxuu ilaahay gaar la yahay subxaanahu wa tacaala cid la wadaagtahay ma jirto sharciga ilaahay baa iska leh marka baabkaasi geli mayse inaad wax ilaahay xarimay aad xalaalayso ama wax ilaahay xalaaleeya aad xarimto waa dembi weyn laakiin waxaan intaas ahayn oo sulxi oo heshiisiina way bannaan tahay waxaana kala duwan sulxi iyo xukun sharciga waa ku kala duwan yihiin labada qof in la kala xukumo iyo in dhexdooda sulxi laga sameeyo way kala duwan yihiin nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ay isqabteen azubayr ibn alcawaam radia allahu canhu iyo ninkii ansaariga ahaa ay isku qabteen beertii biyaheeda waa sulxiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore xal dhexdhexaada oo labadoodaba ay ka faa'iidaysan karaan ayuu isku dayay inuu ku xalliyo laakiin xalkii iyo sulxiga waxaa diiday ninkii ansaariga ahaa oo wuxuuba u arkay inay tahay arrin asiga looga eexanayo oo nebigu u eexanaya calayhi salaatu wasalaam zubayr ibn alcawaam markuu nebigu ku dhexdhexaadiyey zubayr oo kanaalkii biyaha beertiisu ay soo maraysay ansaariga wuxuu lahaa biyaha ha leexsanine beerteyda u soo daa zubayrna wuxuu yidhi anaa xaggii biyaha kaa xiga markay beertooda biyaha ka dharagto ayaan kuu soo daynayaa ansaarigaa dacwooday nebiga calayhi salatu wasalaam zubayr ba wuxuu ku yidhi zubayrow beertaada biyaha u daa kadibna deriskaaga u fasax muusan dhihin ilaa beertaadu ay ka dharagto biyaha hayso nebigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sulxiyey inuu beertiisana u daayo qayb biyaha ka mid ah inta kalena uu dariskiisa ninka dariskiisa uu u fasaxo ninkii ansaarigaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah an kaana ibna cammatik rasuulka ilaahay ma waxaa u samaynaya arrintaasi in zubayr eedadaa dhashay miya macnaa zubayr aad u hiilinaysaahoo eedadaabaa dhashay ilan zubayr waxaa dhalay safiya bintu cabdilmuطalib oo nebiga eedadiisa calayhi salaatu wasalaam arrinta nebiga waa ka xanaaqay calayhi salaatu wasalaam markaasuu xukun ku riday tii hore sulxi bay ahayd markii dambe waa xukumay wuxuu yidhi zubayrow beertaada biyaha u cesho ilaahay ka dharagto kadibna sii daa buu yidhi waa xukunkii waay ila xukunka sharciga waa ninka biyaha kusoo hormara marka hore inuu biyaha asiga ka wabxo ka dhargo oo beertiisu biyo fiican ay hesho tii buu nebigu ku xukumay sala allahu calayh wasalam marka sulxiga iyo xukunku waa kala labo xadiidku wuxuu ka hadlayaa waa sulxi waa dhexdhexaadin iyo heshiisiin allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma aayad kale alla wuxuu yidhi wasulxu khayr sulxiga iyo in la heshiiyo waa khayr iyo wanaag marka islaaxa in laga shaqeeyo sulxiga sharcigu waa booriye laakiin sulxigaas waa inuusan gaarin in sharci ilaahay lagu tunto sulxigaas waa inuusan noqon mid wax lagu xalaalaynayo wax ilaahay xarimay lagu xalaalaynayo ama wax ilaahay xalaaleeyo lagu xarimayo waa inuusan noqon arrinta labaadu nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxa waye muslimiintu wixii shuruuda oo ay isku shardiyaan markay heshiinayaan waa in la fuliyo shuruudaasi ilaa shardi xarimaya wax xalaala ama xalaalaynaya wax xaaraama shardigaasi asaguna baatil waay shardi walba oon sharciga waafaqsanayn waa baatil kullu shardin laysa fii kitaab illaah fahuwa baatilun wain kaana mi'ata shardin saasuu yihi nabigu calayh salatu wasalaam shardi walba oon kitaabka alla ku sugnayn maxaa laga wadaa kitaabka alla kuma sugna macnaha waa shardi walba oo sharciga khilaafaya shardi walba oo diinka ka hor imaanaya waa baatil hadduu doono boqol shardi ha ahaado laakiin shardiga hadduusan sharciga khilaafaynin wax waafaqsan uu yahay waa shardi mashruuca oo la ogol yahay fi lbuyuuc iyo fii hayri lbuyuuc intaba shuruudda waxaa ka mid a maalan sharcigu ogol yahoo beeca soo geli karta tusaale ahaan axaadiidna oo ku soo aroortay haddii maalan qof aad ka iibsanayso gaadiid baawuura wadataa wuxuu ku yidhi baawuurkan iga iibi waxaad tidhi waa kaa iibinayaa laakiin bishardi waa inaan magaalo heble ku gaaro gaariga waa kaa gadayaa laakiin waxaa shardi ii ah gaarigan inaan magaalada ku tago ninkaa maalan meel foguu jiraa magaalada ka fog wuxuu rabaa magaaladii inuu ku soo noqdo wuxuu shardi ka dhigay gaarigaas inuu wadanayo ilaa magaalada uu ka gaarayo shardigaasi ma bannaan yahay shardigaas waa bannaan yaha ma ahan shardi sharci khilaafay ma aha waana shardigii ou shardiyey jaabir bni cabdillaah markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu awrka ka iibsanayay jaabir markuu rasuulka yidhi iga iibi ayuu yidhi waa kaa iibinaya rasuulka ilaahay laakiin magaaladan ku tagayaa buu yidhi madiinaan ku gaaraya waa shardi waa shardi saxiixa waxaa la mid ah haddii qofka guri degan yahu asiga leeyahay ee gurigiisa uu iibinayo ee uu yidhaahdo gurigii waan kaa gaday laakiin waxaa shardiya muddo bila inaan sii deganaado intaan guri kale ka helayo ama guri kale aan ka dhisanayo ama mid kila aan ka helayo waa shardi saxa waa shardi sharciga khilaafsan ma ah waa inaa oofiso shardigaas oo muddadii lagu heshiiye aada sugto laakiin waxaa jira shuruud baatilo ah oo beeca markii la joogo oo kale aan ansaxaynin shuruuddaasi qaar waxaa ku jiraba maqsuudkii beeca baabi'inaysa maqsuudkii beeca shuruud baabi'inaysa maalan qofkan waxaa tidhi gurigan ayaan kaa iibinayaa waan kaa gadayaa laakiin shardi baan ayaan ku xirayaa shardiga waa maxay ma sii gedi karti shardiga shardi saxa miya yaa ujeeddadu beec waa maxay qofka inuu wax yeesho waayo wuxuu yeelan lahaa miyaad ku maamulaysaa shardi jira ma ma sii gedi kartid inaad tiraa ama aad tiraa ma hibayn kartid oo qof ma siin kartid shuruudahaasi sharciga khilaafaya waa shuruud baatila ah waxaan sharciga khilaafaynin waa shuruud la rabo qofkii lagu shardiyey inuu fuliyo nikaaxa markii la joogay iyo guurka culimmadu waxay isku khilaafaan shardiga gabdhaha qaar ay nimanka ku shardiyaan waxay leedahay waan ogolahay inaan ku guursado laakiin bishardi inaadan naag labaan ida guursanayni dumarka hadda meeshaasi aad uga fikiran ayagu waxay leedahay naag labaad waa inaadan guursanayni hadduu yidhaahdo waa waa yahay waa shardigaasi waa ogolahay ma ku waajiba inuu shardigii fuliyo mase waa ka bixi karaa culamada qaar waxay leeyihin waxaa ku waajiba inuu fuliyo maxaa yeele shardigu shardi saxiixa waa yidhaah shardigu waxay leeyihin waa shardi saxiixa culammada sidaa qabta sheikhulislaam temiya ka mid ah in shardigaas la ilaalinayo haddaad marka hore ballan ku gashay wuxuu le waa inaad ballanta fulido macnaheedu waxaa waaye mar labaad ma guursan karti culamada qaarna waxay leeyihin waa shardi baatila maxaa yeelay ilaahay afarna afaru u banneeyey fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i matna wa hulaatha wa rubaac ayaduna waxay ka hor imaanaysaa wax bannaan laakiin sida saxiixa ah haddaad shardigaas shardido waa inaad fulido sababtu waa maxay shay inaad naag labaad guursato waajib ma ah wax kuu bannaan wax kuu bannaan ma ka tanaasuli kartaa adiga sharcan waa ka tanaasuli kartaa maalan shuruudaha waxaa ka mid a mararka qaar imaan kara in lagu yidhahdo gabadha waa lagu siinayaa laakiin magaaladan ay ehelkeedu degan yihiin bishardi inaadan kala guurin oo meesha aan la deganaato shardigaas sax miya mase shardi baatila waay shardi saxa waa haddaa adigu aqbasho haddaa adigu aqbasho waa shardi saxiixa inaadan meeshaas kala guurin ama aadan kala fogaanin tanna ayaday la mid tahay qofka inuu meesha deganaadana waa u bannaan tahay inuu asal ahaan meel kale u guuran way u bannaan tahay hadduu marka ka tanaasulo wixii u bannaanaa ee shardiga uu aqbalo almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiintu waa waxay ku heshiiyaan heshiiskaasina waa inuu ogolaado uusan ka bixin laakiin marka hore waxaa la rabaa inaad ka fiirsato oo shardi aadan fuli karin aadan qaadin markii labada qof ay israbaanna inta badan wax lagama fiirsado oo waxbaa ka qaaliba qof walba oo rabitaana ka qaaliba waxaa laga yaaba wax walba haye haye haye inuu yidhaahdo hadhowtin oo gadaal ka soo jeesto oo yidhahdo ilaahba ii banneeyey saan kaaga yeelayaa yidha marka hore waxaa la rabaa inaad iska fiiriso ballamaha aad gelayso الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع مطل الغني ninka qaniga ah meermeerintiisa dulmun waa dulmi waidaa utbica axadukum axadkiin haddii la raaciyo calaa malii'in mid wax haysta oo buuxa buuxidda waxaa laga wadaa mid dhaqaalo haysta haddii la raaciyo falyatbac ha raaco waxaa loo yaqaanaa alxawaala culummadu xawaale u yaqaanaa xadiidka masalada uu ka hadlayo waa wareejin macnaha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay matlu lghaniyi dulmun midka haniga ah ee waxhaysta meermeerintiisu waa dulmi maxaa loola jeedaa yacnii ninkii waxhaysta deentii lagu lahaa inuu meermeeriyo waa dulmi qofaa deen ku leh markaasuu iska daba wareejinaya wuxuu leeyahy bishaan iimow bisha dambe iimow ta ku xigta iimow waa dulmi hadduuba heli karo ilan waa qaniyo waa haystaa dhaqaalo darra ma haysto ma hayso meermeerintiisu waa dulmi waxaa ku waajiba inuu iska bixiyo wixii lagu lahaa hadduuba awoodi karo xadiid kale nebiga alay slat slaam wuxuu yidhaahday oo ku jirta inuu yidhi yuxillu cirdahu wa cuquubatah qofka qaniga ah meermeerintiisu waxay xalaalaynaysaa cirdigiisa iyo ciqaabtiisa labadaba in la ciqaabana way bannaynaysaa cirdigiisuna way bannaynaysaa cirdigiisa waxay ku bannaynaysaa in wax laga sheego maxaa yeele qofka wax iska leh ee deenta ku leh qofkaani haddii la meermeeriyo wuxuu xaqu leeyahy inuu ka hadlo qofkaas meermeeriyey cirdigiisuu ku dhacayaa waxbuu ka sheegayaa waa tacninaya waa durayaa in la durayaa banneeyey asaa baneeyey sababtoo ah asigaa meermeerinta keena qofka deynta iskalena wuxuu xaq u leeyahay inuu hadlo oo weliba hadalka adkeeyo maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna lisaaxibi alxaqi maqaalan ninka wax iska leh wuxuu xaq u leeyahay buu yidhi hadal nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam deen ku lahaa markaasuu si adag ula hadlay nebiga calayhi salatu wasalaam hadal ku adkeeyey saxaabadii baa ka xanaaqeen arrintaas way canaanteen ninkii nebigu wuxuu yidhi ka leexda maxaa yeeley ninka wax iskale xaq buu u leeyahay buu yidhi inuu hadlo ninka wax ka maqan yihiin inuu hadlo xaq buu u leeyahay buu marka cirdigaaga wuu ka hadlayaa uu durayaa haddii aad meermeeriso adoo qaniyo wax haysta waxay kaloo arrintaasi xalaalaynaysaa meermeerintu in lagu ciqaabo ciqaabtaas waa in lagu xiro xabsiga ku mudanaysaa si aad iskaga bixiso xuquuqda dadku ay kugu leeyihiin ama deynta lagugu leeyahay marka qofka wax haysta inuu wax mermeeriyo waa dulmi madlu lhaniyi maxaa ku baxaya midkaan haniga ahayna ku baxaya midka faqiirka ee miskiinkaa ee aan waxba haysan kaasi inaad sugtaa kugu waajiba wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu yahay mid culays u saaxiiba oo aan dhaqaale haysan fanadiratun ilaa maysara waxaa la soo qadarayaa ay facalayhi ay calaa saaxibi almaal waxaa dushiisa ah sugid ilaa qofkaasi ilaahay subxaana wa tacaala uu irsaaqayo wax uga fududaanayaan in la sugo laakiin midka waxhaystaahi meermeerintiisu waa dulmi waidaa utbica axadukum axadkiin haddii la raaciyo calaa malii'in mid buuxa falyatbac ha raaco midkiin mid buuxa haddii la raaciyo ha raaco macnaheedu waxa waaye hadduu ku xawilo ninkii deenta aad ku lahayd cidduu kugu xawilo ku wareeg laakiin qofkuu kugu xawilayo waa inuu mali yahay mali maxaa loola jeedaa waa inuu hantiilayo qof wax haystaya kow waxaa kaloo shardiya ninkuu kuu wareejinayo waa inuu yahay nin aan lagu aqoonin meermeerin iyo iska daba wareejin badan hadduu meermeerin macruuf ku yahay waxaa xaq u leedaha inaad tidhahda ninkaasi ku wareegi maayo kumana kalsooni adaan kaa rabaa deynta adaan kugu leeyahay xaqa u leedaha inaad tidhahdo laakiin hadduu ninka lagu wareejinaya waa haysto deenta inuu iska gudana lagu yaqaano uusan ahayn nin dadka meermeeriya nebiga calayhi salatu slam wuxuu leeyahay falyatbac ha raaco waxa wax raacayaa waaye saaxiibudeyn waaye ninkii deenta iska lahaa ha raaco ciddaas ama qofkaasi la raaciyo amarka falyatbac amru wujuub miya mise waa amru istixbaab culummadu waa isku khilaafeen culamada qaar waxay leeyihin waa amru wujuubo haddii lagu wareejiyo waxa waajiba cidda lagu wareejiyo inaad u wareegto oo aadan dhihin ilaa wa ilaa adaan kugu leeyahay asigaad ku wareegaysaa culamada qaar waxay leeyihin waa amru istixbaab oo haddii aadan ku kalsoonayn qofkaas uu kuu wareejinayo waxaad xaq u leedahay inaad iska diido oo aad tidhaado u wareegi maayo adaan deenta kugu leeyahay adigaana kaa raba muttafaqun calayhi xadiidka marka wuxuu ka hadlay oo nebigu sala allah alay slam uu sheegay deemaha inaan la meermeerin iyo arrintaasi inay tahay dulmi iyo xadgudub adoo heli kara wax haysta inaadan dadka meermeerin oo aadan iska daba wareejin oo ballamo beena aadan u qaban deemuhuna waa dhib badan yihiin qofka inuu ka taxaruso ayaa habboon haddii dani ku kalliftana waa inuu ku dadaalo suu iskaga gudi lahaa marka ugu horraysa uu deynta qaadanayana niyaddiisu ay tahay inuu iska gudo deynta nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man akhada amwaala annaas yuriidu aada'aha adda allaahu canhu waman akhada amwaala annaasi wa huwa yuriidu itlaafaha atlaafahu allah qofkii dadka hantidooda iyo maalkooda qaata asigoo ujeeddadiisu ay tahay inuu iska gudo marka uga horraysa wax deensanayo wuxuu ka fakirayaa si u gudi lahaa niyaddiisay ku taagan tahay kaas ilaaha ka gudaya subxaana wa tacaala ilaaha ugu kaalmaynaya siduu iskaga gudi lahaa deenta maxaa yeele niyadiisu waa wanaagsan tahay qasdigiisu waa wanaagsan yahay hanti islaameed ma rabo wuxuunu rabaa oo ka go-an inuu iska gudo ilaaha ka gudaya subxaana wa tacaala allah u fududaynaya laakiin qofkii qaata dadka hantidooda iyo maalkooda asigoo raba inuu baabi'iyo ma raba inuu gudo dad waxaa jira dadka maalkooda bismi dayn ku qaadanaya marka hore wuxuu leeya idaymi isii dhihi maayo wuxuu leeya idaymi magac daynuu ku qaadanayaa mana rabo inuu dib damba u bixiyo qasdigiisuna maba ahanba inuu bixiyo keliya wuxuu rabaa inuu magaca qurxiyo oo meeshuu isii ka dhihi lahaa ayuu leeyahay idaymi kaasoo kale waa midka nebigu leeyahay sala allahu alay slam atlafahu llah qofkii dadka hantidooda qaata asagoo raba inuu baabi'iyo kaasina ilaaha baabi'inaya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugu kaalmay maayo inuu deenta iska gudo marka haddii xataa deeni dad danta kugu kallifto qofka deen ka maarmi maayo mararka qaar waa u baahanaya oo dadku wuu la macaamilayaa oo nebiga sala allahu alay slam uu deen waa qaadan jiray laakiin haddana maca daalika inuu mar walba ku dadaalo suu iskaga gudi lahaa ayaa muhiima suu iskaga gudi lahaa inuu aad iyo aad ugu dadaalo waxyaabaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magangeli jireen waxaa ka mid ahay deymaha allahuma inii acuudu bika min almaqrami wاlma'ham way ku badneed nebigu alayh salatu salaam ducadiisa inuu ilaahay deymaha ka magan galo markii la weydiiyo li rasuulka ilaahi maxaa kalifay inaad sidan u badiso inaad ilaahay deenta ka magan gasho wuu sheegay deenta dhibkay leedahay wuxuu yidhi ina arajula idaa qarima xadaa fakadaba ow acada faakhlaf ninku hadduu deen galo oo deyma lagu yeesho wuxuu yidhi waa be- markuu hadlaya beenuu sheegayaa ballama beenana waa qabanaya dhibaatooyinka deymahay ka mid taha qofkii deenta ku lahaa hadallo beenuu u sheegayaa markuu yidhahdo deentayda isii wuxuu leeyahay meel heblaa lacag ka helayaa ama wuxuu leeyahay meel shirkad heblaa wax iigu jiraan oon rajaynayaa inaan wax iga soo galaan maalmaha soo socda waa iskaga jeedinaya meelna wax kuma oga waa been ballamo beenana waa u qabanaya oo wuxuu leeyahay bishu markay dhammaato ii imow bisha markii la gaarana waa ka dhuumanaya waa iska daba wareejinaya haddana wuxuu leeyahay bisha labaaday u dhacday bisha labaad markuu u qabanayo waa inuu been kale soo alifo si uu ugu qanciyo bisha labaad inuu haddana sugo saddexaad markii la gaaro haddana been kale u sheegaya uu leeyahay xaggaasi xaggaas hasaa wax ka noqdeen si uu ugu qanciyo inuu sii dibdhigo idan wuxuu maantao dhan sheegayaa been hadal beena iyo ballan beena waa dunuub waana dulley ihaana waay calaa kulli xaal qofka inuu deymaha mas-uuliyadda iska saaro waay adoo waxaystanaha meermeerin haddaa wax heli kartid inaad deymaha iska bixiso waay meermeerinta qofka waxaystahay waa dulmi waa xadgudub sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin